saraakiisha ciidamada milatariga dalka gabon ee bartamaha afrika ku yaala ayaa sheegay inay xoog kula wareegeen talada dalkaasi arbacadii shalay islamarkaana ay xabsi guri geliyeen madaxweyne cali bongo iyaga oo magacaabay nin ay ku sheegeen hogaamiyaha cusub ee dalka gabon genaraal brice calote oligo ngema oo ahaa madaxa ilaalada jamhuuriga kaasoo haatan loo magacaabay madaxweynaha guddiga ku-meel gaadhka ah ee dalka gabon oligo ayay ilmaadeer yihiin cali bongo waxaana uu ilaalo u ahaa madaxweynihii kan ka horreeyey ee geeriyooday cumar bongo oo aabbo u ahaa madaxweynaha iminka xukunka laga tuuray cali bongo askarta gadoodsan ayaa afgembiga kaga dhawaaqay telefishinka qaranka waxyar uun kadib markii guddiga doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen in mar kale bongo uu ku guulaystay markii saddexaad doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday sabtidii saraakiisha ayaa sheegay in natiijada doorashadu ay burburtay oo ay ahayd mid waxba kama jiraana dhammaan hay-adaha dowladana la kala diray islamarkaana la xidhay dhammaan xuduudaha dalkaasi ilaa amar dambe kasoo baxayo dad badan ayaa isugu soo baxay jidadka iyo bannaanada iyagoo ku damaashaadaya wadooyinka markii ay warkaasi maqleen madaxweynaha la afgambiyey cali bongo oo afar iyo lixdan jir ah ayaa qaar ka mida asxaabtiisu ay kula hadleen khadka maqalka iyo muuqaalka waxaana la arkayay isaga oo kursi ku fadhiya islamarkaana waxa uu sheegay in uu joogo hoygiisa xaaskiisa iyo walaalkiina ay meelo kala joogaan balse dadweynihii isugu soo baxay wadooyinka caasimada ayaa u dabaaldegayay warka ku saabsan in madaxweynaha xilka laga tuuray iyaga oo dhowr qof oo dibadbaxayaal ihina ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in qoyska reer bongo xukunka uu ka baxo oo lasoo afjaro